iyo labaatanka bisha waa maalin keliya ay ka harsan tahay doorashada lix iyo labaatanka oktoobar ka dhici doonta dalka kenya maalinta berita hadalkii loo dhagtaagiyey meel fagaaraha oo weyn oo fagaaraha loo yaqaano uhuru bark ayaa goordhow lagu soo gunaanaday khudbad dheer oo isaga iyo taageerayaashiisu ay aada u sugayeen waxaa ololadaa laga soo qaadan karaa ololo ku saabsan inaanan ka eegayn doorashada waxa ay tahay buu yiri doorasho aan waafaqsan nidaamka dastuuriga ah ee in ka badan konton sana aan usoo halganaynin waxaa kalo uu sheegay in taageerayaashiisu meel kasta ay joogaan ay guryahooda ku sugnaadaan oo ay fursad siiyeen isqacsi dawac iyo dhibaatooyin markaasi sida iyo boliiska ay markaasi isaga hor yimaadaan waxauu sheegay in loo baahan yahay inay aqaladooda iyo goobahooda ku sugnaadaan ma aha berin maalin mudaxraar doorashada ay sheegayaanna ma aha doorasho anagu aan aqoonsan nahay islamarkaana u muuqata inay tahay mid dhalaysa hadafkii dimuqraadiyadda waana mid adiguu dib buu yiri la kursanayo dimuqraadiyaddii oo loo guurayo nidaamkan difansimaha saas daraadeed ma doonayno inaan rabshado aada faa'idaysa boliiska inkastoo saaka ay jireen meelo yaryar oo kamida deegaanka kisumu oo sunta dadka kaelaysiisa markaasi lagu kalayaaciyey kooxa dhalinyara ah oo inta badan hadalka rayla sugayey laga yaabo inay qaataan go-aankiisa waana dhici kartaa meelaha qaarkood inay soo baxaan beri laakiin hadalkiisa waxa ugu muhiimsan inay ka fakerayaan istaraatiijiyad kale oo doorashada kadib naasa isbahaysiga mucaaradku ay la soo bixi doonaan oo ay kaga hor imaan doonaan dowladda waxyaabaha la hadal hayo waxaa ka mid ah in naasa ay isku bedeli doonto sida uu yiri dhaqdhaqaaq wax iska cabina arrintaa bal ka waran hadaladiisa waxa weeye wuxuu doorashadu ma aha doorasho wanaagsan oo markaasi karaamo leh saas daraadeed waxaa naasa la gudboon inay la timaado istaraatiijiyad kale oo adkaysi ah waxyaabaha rifesanka la yihaahdo oo aan iskaga caabin doono nidaamkan guracan ee uu ku tilmaamay jirin inay markaasi ku afuumayso doorashooyinkii xagka ahaa ee ay horay ugu tartameen sideedii agostokaasi oo maxkamada sare ay baabiisay markaana annaga uu yiri naasa haddaan nahay fursad noo ahayd balse dib loogu celiyey doorashada lixdan maalmood gudahood iyadoo waxyaabihii aan dalbanaynay aan la fulinin marka hadaladaas waxaa u muuqanayaan marka uu ka hadlayo inaanu wax iska caabino iyo inaanu dhaqaalaha laftirkiisa aan caqabada ku noqono oo waxyaalaha loo yaqaano dhaqaalaha ililaaninta inaanu kala dagaalamano nidaam ka duwan nidaamka hadda aan ku dagaalamayno ah istaraatiijiyad ka duwan sii hore oo aan kaga hor imaan doono iyo doorashada kadib dowladda haatan marka miyaanay taa dhinaca kale marka la fiiriyo dadka iyo sidoo kale qowmiyadaha kala gedisan ee ku dhaqan kenya walaac ku abuuraynin marka haddii doorashadiina beri la filayo inay dhacdo sida la qorsheeyey ilaayo hadda ma hayno sidaad noo sheegayso wax isbeddela ku yimid jadwalkii hogaamiyihii mucaaradkan uu leeyahay kama qayb galayno bal ka waran jalaaw dadka reer kenya waa saddex iyo afartan qabiil oo waaweyn oo dalka qaybo kala duwan kamida meelaha inta badan dhibaatada ka taagan tahayna waa gobolka yaanka iyo gobolka westernka oo labaduba ah gobolada sida weyn looga saameynsan yahay iyo qaybo kamid a gobolka xeebaha iyo weliba magaalada nairobi waxaana muuqata in ciidamada ammaanka ayaa riyaarintii xalay si gaara loo kordhiyey tirada goobo kala duwan oo goobaha ammaanka kamid a haddii ay dhacdo dhalinyaro araysan ama markaasi doorashooyinka aan raalli ka ahayn inay waxaysan karaan balse mujtamaca wadanka keliya gaar ahaan dadka soomaalidu waxay u badan yihiin dadka lehii dowladda nala dhaqankeeda iyo ganacsigeeda iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo horumarka dalka ka jira waxyaalo badan markaasi uga faa'iidaysa maadaama dalkooda soomaaliya oo burburay ama ay jiraan wadamo badan afrikaana oo iyaduna quxoosin ama ganacsi ku hayso dalka taasi waxay u muuqataa in doorashadu ay dhacayso balse qaybo kamid ah sida naasa meelaha strong holka oo sida in looga taageero inay dhici weyneen laysku soo baxo balse shakiga aadka u weyni ma aha dad hubaysan oo dagaal iyo colaad kaga hor imaanayo inkastoo ay dhacday sanadkii labada kun iyo toddoba iyo labada kun iyo sideed iyo ilaa kun iyo afar boqol oo qof ay dhinteen oo markaasi fariishadeen iyo masaajidyo iyo goobo dadku ay ka ganacsadaan lagu guray haddana taa walwalkeed weli waa uu taagan yahay oo maxkamadda i c c iyo weliba beesha caalamku waxay ka hadlayaan inaan gacanta sharciga lagu qaadan oo amniga oo ilaaliyo wixii inoo hoosjeeda maxkamadda laga aaday iyo garsoorka iyo garsoorkuna maanta ay waayeen koorankii ama aqlibiyadii ay go-aan kaga gaari lahayn dacwad hore loo soo jeediyey loo doonayay in lagu hasiyo doorashada beri dhici doonta dabadeedna ay diisay oo agoraha doorashooyinku ay si sharciya ugu dhawaaqeen